bismillahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka booliiska hirshabeelle oo gacanta kusoo dhigay koox burcad ah xanuunka baawasiirka oo dhibaato caafimaad ku haya bulshada magaalada jowhar ololo nadaafadeeto laga bilaabay degmada buulo burte ee gobolka hiiraan iskuulada sida gaarkaa loo leeyahay oo ka qayb qaata horumarinta waxbarashada jowhar ganacsatada kalluunka ku iibisa magaalada hargeysa oo dalbaday in suuq loo dhiso ololo caafimaad lacag la-aan ah oo laga daah furay magaalada muqdisho xubnaha sarifka suuqyada ayaad maqli doontaan akhbaaraadka diwadan waxaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha britain oo dhar uu xirinayay isaga iyo xaaskiisa oo laisku haysto qodobadaasi wuxuu nagu soo kordho u diyaargaro
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale habeen wanaagsan oo kheyrtana dhegeysanaysa aan ku horey sida tordhaca qodobada aad ku dhageysanayseen ciidanka booliiska hirshabeelle ayaa gacanta kusoo dhigay koox burcad ah zahra cabdi xuseen ayaanoo faahfaahinaysa ciidamada ammaanka maamulka hirshabeelle ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka sameeyey wadada xiriirisa balcad iyo jowhar howlgalkan ayaa si toos ah loogu sameeyay deegaanada qalimow iyo maandheero oo ka mid ah deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe inta uu socday howlgalkan ayaa lagu soo qabtay rag la sheegay in ay dhac u geysteen dad shacab ah oo ku safrayay wadada xiriirisa jowhar iyo balcad taliyaha saldhigga booliiska degmada jowhar gaashaanla dhexe bashiir xasan xalafooy ayaa ka warbixiyey howlgalkan iyo waxyaabihii lagu soo qabqabtay ilaah mahadle isuukeena koonkan anagoo caafimaad qabno waxaa maanta oo taariikhdu tahay kow iyo labaatan bishii sagaalaad saakana soo gaartay in niman bulcad ay waddada ku jiraan dadkana ay dhibaatay waayaan ilaahay falligiis ciidamada amniga ayaan u dirnay waxaa la soo qabtay ayagoo qoryoodi haysto waxay hay dhaceen iyo ummadday dhacaayeen dhibaatada ay ku hayaan waa la soo qabtay xabsigayn hadda ku jiraan dadka jidadka uu gelaayo oo tuugadaah ee dadka dhacaayo amba magac macaawsda ha wato amba magac shacab ha wato amba magac ciidan ha watee waa isku mid tilaabo sharcigaa laga qaadayaa cid kastoo isku dayda inay shacabka dhibtane sharciga la deegsanaynaa waxaa intaasii dheer guryahan waa soo bateen laakiin in tilaabo degdega laga qaado oo maxkamadaha sharciga awoodooda la horgeeyo ayaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inay shacabka dhibaanna ma ogolaan doonno sharci degdega amar degdegaan ka soo saarnay go-aankaasna inuu shaqeeyo taliya bashiir oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ciidamada ammaanka maamulka hirshabelle ay ka go-an tahay sifeynta burcadda dhaca u geysanaysa dadka shacabka ah madaxweynaha dowladda hirshabelle nuu amray amarkii oo nuu amray iyo tii ou nafaraya sharciga amniga labadaba aanan ku kaashanayno gacanbiraan ku qabanaynaa mana ka laalaabanayno insha allahu tacaala dadka isbaalla dhiganayo baaq waxaan diraa dagaalaa naga dhexeeyo awooddooda ha ku tashadaano saacad kastana anagu inaan ummadda cidda dhibayso ka qabanno anagaa mas-uuliyaddeeda qaadanay anagaa nagala raba hadii layla howlgalkan ciidamada ammaanka maamulka hirshabelle ay ka sameeyeen wadada xiriirisa jowhar iyo balcad ayaa lagu soo qabqabtay kooxa burcad ah oo dhac ka geysanaysay waddadaasi xanuunka baawasiirka ayaa dhibaato caafimaad ku haya bulshada magaalada jowhar baawasiirku waa cudur ku dhaca dad badan oo soomaali ah iyo kuwa caalamkaba sababaha ugu weyn ee ka dhasha cudurkani waa isbedelka dhanka cuntada iyo qaab nololeedka qofka si aan wax badan ugu ogaano cudurkani ayaa waxaan wax ka weydiinay doctor mucaad cabduqaadir oo kamid ah dhakhaatiirta magaalada jowhar ka howlgala wuxuuna nooga warbixiyay dhibaatada xanuunkani uu leeyahay cudurkan bawasiirka afka qalad waxay ku dhahaan hemroid waa cudur oo soomaalida ee aada ula dhibaatoon yihiin cudurkan wuxuu ka yimaadaa sida la ogyahay caloosha oo fadhiisata ama waxay dhahaan constibationka ayaa aada u keena soomaalida waxay dhahaan jiro oo dhan waxa weeyaan caloosha oo ku fadhiisato saa darteed caloosha markay fadhiisato cudurkan bawasiirka wuu imaan karaa qabsin baa imaan karo midhiciraha inay xirmaan intestinal obstruction waxyaabahaas oo dhan u iman karaan marka cudurkan bawasiirka waxa weeyaan xididadii oo anaska ayaa maaragtay ayaa bararahayo oo dilatation noqonayo saa darteed waxay ka yimaadaan saxaradii oo adkaato oo muddo dheer oo bareshar saarto maaragtay anal mikosaha iyo waxyaaba caynkaas oo kale bareshar saarto baresharkaas muddo dheer markuu jiro waxa weeyaan qofkii waxaa ku imaana xididadii a bararayaan marka qofka wuxuu isku arkaa nabar yar oo kuusan oo xanuun aan lahayn dabcan cudurka asiga laba nooc ah nooc waxay dhahaan internal hemroid ama bawasiir oo mid gudaha ku samaysmo noocna waxay dhahaan external hemroid oo bawasiir oo banaanka yaalo labadoodaba kooskooda ama waxa keen iskumid waaye sababtoo ah labadaba waxaa keenaya dadka oo lower fiber food oo cuntooyinka maaragtay cuntooyinka oo aan xuub ka lahayn dadka isticmaalayo sida geleyda dadka aan isticmaalin geleyda iyo qamadiga iyo waxyaabahaas oo kale dadka aan cunin oo burka iyo bariiska iyo baastada cunayaan dadkaas oo cudurka ku badan yahay marka qofkii haddii uu waxyaabaha oo fiber foodka haduu isticmaalayo cudurka maku badno marka cudurka waxa keena waxaa waaye dadka oo fiber foodka uu ku yaryahay sidoo kale dadka cayilan cudurka uu ku badan yahay sidoo kale dadka waaweyn oo labaatanka sano wixii ka weyn uu ku badan yahay cudurka marka waxyaabaha keenaya way badan yihiin liver serosis ama beerka oo kale oo jirado ama dhintoo kale uu keeni karaa cudurkan waxaa kaleoo keeni karo habeenka markii oo ay uurka leeyihiin oo kale isagana wuu keenaa marka waxyaabahaas iyo waxyaaba badana keena cudurka dhanka kale xaliima nuur waxa ay ka mid tahay bulshada ku dhaqan magaalada jowhar waxay nooga warbixisay saameynta uu bulshada ku hayo cudurkaasi saameynta cudurka baabasiirka ee bulshada waxay noqon kartaa mid ballaaran gaar ahaan marka ay tahay caafimaadka maskaxda iyo dhaqaalaha haa way jiraan waxaa kamid ah sidoo qofka inuu yacni isku dayo inuu qariyo kale cudurka yacni baabasiirka inuu ka xishoodo kale baabasiir aan qabaab kale uu dadka hortooda ka dhigi karo oo ka xishoodo sidoo kale intee qarash kareynta caafimaadka ka mid ah wax soo saarka oo kalea ka mid ah iyo wacyigelin la-aanta oo kale aada iyo aada waa laisdhigi karaa sababtoo a magaalada jawaar dadka ka shaqeeya oo dhan badanaa shaqadooda waa fadhi baawasiirkana badanaa wuxuu ku imaada waa fadhiga badan oo kale marka wacyigelintan way ku yartaan ilaa reer jawaar waxaa muhiim ah in qofka uu la tashto dhakhtar si uu u helo talo caafimaad iyo daaweyn sax ah cudurkani wuxuu ku dhici karaa qof kasta laakiin waxa uu ku badan yahay dadka da-dooda u dhexaysa labaatan sano ilaa konton sano jir olol nadaafadeed ayaa laga bilaabay degmada bullaburte ee gobolka hiiraan cabdifataax axmed macluw ee noo faahfaahinaya qodobkaasi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda i o m ayaa degmada buulaburde ee gobolka hiiraan ka bilaabaya ololaha nadaafadda degmadaasi kaa oo laga fulinayo xaafadaha degmada buulaburde kulan looga hadlayay hanaanka loo fulin lahaa ololaha nadaafadda oo ka dhacay degmada buulaburde ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyeyaasha xaafadaha buulaburde iyo qaar ka mid ah bulshada guddoomiyaha degmada buulaburde xasan maxamed cabdi ayaa shacabka degmadaasi ugu baaqay inay ka wada qayb qaataan ololaha nadaafadda ah kaa oo lagu nadiifin doono qaybo ka mid ah xaafadaha degmada runtii barnaamijkan maanta halkaan nooga furmay oo ku saabsan nadaafadda iyo sidii magaalada quruxdeeda loo soo celi lahaa waxaa marka hore u mahad celinaa hay-adda iom iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo runtii barnaamijkan ka soo shaqeeyey aad iyo aaday u mahadsan yihiin runtii waa barnaamij loo baahnaa degmadana baahi ay qabta ayay ahayd haydaayom waxaa horey uga codsannay barnaamijyo dhowr ah waxaa ka mid ahaa tormantigii degmada ka dhacay sbortiska oo runtii ay naga caawiyeen oo si qurux badan u dhacay waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan rajaynaynaa degmada iyo hoolkana inay dayac tiri doonaan haddii alla idmo oo shaqadaas ayadana meel fiican ay maraysaa sanatiishinka ama clean up cambaynkan runtii muhiim waaye degmaduu muhiim u yahay waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno shalay haddii aanan haasan wixii aan ku shaqayn lahayn maanta tuuliskii lagu shaqayn lahaa o dhan aan haasannaa oo ha-iddu ay noo keentay waxaan rabnaa guddoomiye xaafadeedada in loo dhiibo annaga maamulka ah iyo dowladda hooseba aan kula xisaabtanno shaqadaasna la qabto xaafadaha toddoba xaafadood waa toddobada maalinay kala leeyihin shaqadaas qof walba xaafaddeeda maalinkeeda inay ka soo baxdo nadaafaddaas layska kaashado nadaafaddu waa iimaanka barkeeda diintaa ka hadashay waa wax aad u muhiim ah waxaan rabnaa shacabka halkan fadhiya ee toddobada xaafadood ka socda xaafad meeshaan ka maqan maa jirto toddobada xaafadood shacabka ka socda waxaan rabnaa in laga qayb qaata nadaafadda magaalada quruxdeeda in la soo celiyo wejigeeda magaalada wejigeeda waxa waaye nadaafadda maanta haddii xaafadda aad joogta aysan nadiif ahayn waxay ka dhigan tahay magaaladaas waa magaalo wasaqaysa wasakhdana waxaa ka dhasha cudurraa ka dhasha marka si aan alwiqaayatu khayru min alcilaaj alayidhi si aan cudurradii a uga hortagno inaan nadaafaddii aan ka shaqayno runtii waxaa kaloo ku saabsan yahay brograamkan in bulshada iyo maamulka dhexdooda trust laga abuuro is-aaminaad sidaa ogahay dadka hadda halkan fadhiyo shacabka buuluburta iyo maamulka degmadu aaminaad u dhimanoo ka dhexaysaa ma jirto sababtoo ah xaafaday ka wada shaqeeyan waa isla shaqeeyaan waxaan rabnaa marka in la adkeeyo shaqada maamulka iyo xaafadaha degmada ka dhexayso aad iyo aadaa u mahadsantihiin brogaraamka waa noo furan yahay maalmaha soo socda ayaa insha allahu waxaa la dareemi doonaa magaalada quruxda ee yeelato iyo iyo nadaafadda sida looga shaqeeyo bulshada degmada buulaburde iyo maamulka degmadaasi oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa indhowaan ololaha nadaafadda degmada oo dib loogu soo celinayo bilowda degmada buulaburde halkaa ka bilaabaan iskuullada sida gaarkaa loo leeyahay oo ka qayb qaata horumarinta waxbarashada waa tan zahra oo mar kalena la socodsiisa iskuullada sida gaarka loo leeyahay ayaa ah halka laga soo aas-aaso waxbarashada ubadka kuwaas oo lagu barto qoristii akhrinta luuqadaha sida soomaaliga xisaabta iyo ingilishka cumar saalax cabdi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada magaalada jawhar waxa uuna iiga warbixiyey sida loo horumarin karo waxbarashada iskuullada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada tani jawhar horumarinta iskuullada waxbarashada gaarka loo leeyahay ama brivate iskuulska waa muhiim weligood ayayna soo jireen mar walbana dowlad ha jirta ama siaysan jirin dowlad hadayba jirto way iska garab shaqeeyaan privatka iyo iyo iyo public ayaa laa iskuuladooda si ay uhorumariyaan waxay ubaahan yihiin waxay ubaahan yihiin inay helaan maarkin oo ay xushaan macalimiinta macalimiin taayale oo aad mataqaanaa u taayeysan oo aqoontooda sarreyso oo dadka soo jiidan kara dadka inay soo jiitaan waa ku qasban yihiin inay soo jiitaan dadku way ku qasban yihiin marka macalimiinta iyadooda sarreyso oo magaalada laga inay soo qabsaan waa muhiim inay iskuullada u sameysaan xeeraar adag waa muhiim inay mataqaanaa educational materialska ama qalabka waxbarashada ay hagaajiyaan ay toosiyaan waa waa lagama maarmaan inay xiriir fiican la yeeshaan dowladda si ay mataqaanaa certificates iyo waxyaabahaas noocaasa iyo aqoonsiga ay uga kaashtaan waa muhiim marka waxyaabahaas oo dhan mataqaanaa ayaa mataqaanaa laga rabaa in iskuullada brivate-ka ay ku horumariyaan dhanka kale maxamed cumar maxamed iyo cabdikariin aadan cumar oo ka mid ah macalimiinta iskuullada gaarka loo leeyahay ayaa iiga waramay doorka ay ka qaataan horumarinta waxbarashada islamarkaana baaq u diray wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle xaqiiqda marka loo hadlo iskuullada gaarka loo leeyahay iskuullada waa iskuullada ugu badan ee ardayda lagu soo saaro sida dhabta loo hadlo iskuuladan primary secondary-ga leh waxbarashadooda way kooban tahay sidoo kale muhiimadooda waa shahaadadaas shahaadadaas dugsiga dhexe iyo shahaadadaas dugsiga sare laakiin sida dhabta marka loo laabto muhiimada ugu weyn ama waxbarashada kaalinta ugu weyn waxaa ciyaara iskuulada barifetyada ah ee gaarka loo leeyahay duruufaha adag ku shaqeeya yaa hawsha xoogeeda wada sababtoo ah ardaygii waxaa la keenayaa soo aan waxba garanaynin marka ardaygii iskuulkaas yani brivateka ah uu muddo joogo muddo sanad ah ama muddo lix bilood ah ardaygii wuxuu noqonaya arday isku filan wax qori kara wax aqrin kara iskuul marka lageey iskuulkii marka brimary ama secondaryga la geeya wuxuu noqonaya arday diyaarsan oo dhan walba u diyaarsan meel walbo ama maxaa laleeyahay imtixaan walba ka baxsan kara oo sida ugu badan ee dhacda haddii codkeyga ay soo gaaraan wasaaradaha inay il gooni a usoo fiiriyaan macalimiinta barefet maxayla sharaf gooni ayay mudan yihiin marka loo fiiriyo macalimiinta kale iskuulaadka kala jooga iskuullada sida gaarka loo leeyahay ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta waxbarashada gobolka hirshabeellaha dhexe ganacsatada kalluunka ku iibisa magaalada hargeysa ayaa dalbaday in suuq loo dhiso ganacsatada iibisa kalluunkani ayaa haysanin suuq rasmi ah ay ku ganacsadaan taasi badelkeedana guryaha xaafadaha ku yaala ay ku iibiyaan kuwaasoo aan lahayn adeegyadii ay u baahnaayeen maadaama kalluunka lagu iibiyo hargeysa lagana keeno magaalada berbera haddaba qaar ka mid ah ganacsatada iibisa kalluunka ayaa ka warbixiyay caqabadaha ka haysta suuq la-aanta soo wajahday iyagoo maamulka ka codsaday in ay u hirgeliyaan suuq ay ku ganacsadaan oo gaar u ah kalluunka kalluunka waa la cunaa hargeysa si wanaagsan bay u cuntaa waddanka oo dham wuu cunaa wasiirkan imika jooga maasha allah waxa weeye waa wasiir daayar aad buu dadaalayaa muddo koobanna wuu joogay laakiin dee shaqadu hore ayaana u socon jirin iminka laakiin khayr badan baanu ka rajaynaa wasiirka cusub ee waxa weeye inta doora joogay inuu wuxuunu qabto kalluumaysatada haddii ilaahay ka dhigo intii aan labaatankaa sannadood kalluunka aan iibinayay weli wasiir intaa ileeg noo qabtay ama se isugu kaa yeedhay maanaan arag alxamdulilah aad buu wanaagsan yahay wasiir firfircoon weeyaan ilaahay hala qabta howlaha uu wado isagana waxaanu wasaaradda kalluumaysana waxaanu uga fudhinaa inaanu ka helo taakulo ama gacan ka helo xagga dowladda insha allah bismillaahi kariim waayo sariibadaan wax ku iibina ma lihin waxa weeyaan fayadhowr ma garanaysaa maanta rasmiya ma lihin waxaanu uga baahanay wasaaradda kalluumaysiga inay gacan naga siiso kalluunka tayeyntiisa nadaafadiisa dhakhtarintiisa haddii ciidankeedu leeyahay inay tayana naga siiso gacan ayaanu kaga rajayna wasaaradda kalluumaysiga
kalluunka aad iyo aad baa adugu loo isticmaalaa dadku way barteen aad baa loo iibsadaa sidii beryii hore iyo imaka faraq weyn baa u dhexeeya marka baahyo xagga iyaga ka jira oo asaasiya mooyaane kalluunka dadku way barteen haddii lasii hormariyana aad iyo aad baa loo sii magaranaysaa loo sii iibsan laha marka baahyaha ee naga haysta adiyo jaraale waxaa ka mid a inaanaan sariibad lahayn oo ma garanaysaa sariibad meel layskugu yimaado oo kalluunkii kulmisa inaanaan lahayn marka waxaa loo baahan yahay kalluunkina inuu jabnaado dadkina kalluun jaban ay helaan oo ma garanaysaa nadiif oo haddii alla ka dhigo meel loogu soo haago iyo kalluun jaban ay helaan marka ay caqabad badan baa naga haystaa weelkii aan ku riilayn de waxa weeyaan waa weelka waxa weeyaan talaagadaha qaaligaa ee haddii alla ka dhigo laydhkuna dee laydh fara badan lagu soo qorayo magaalada hargeysa ayaa waxaay ka mid tahay magaalooyinka sida aadka ah loogu cuno kalluunka taasi oo ay keentay in ganacsatadu dalbadaan suuqyo waaweyn oo leh qaboojiyaal iyo agabyo kale olole caafimaad lacag la-aan ah ayaa laga daafuray magaalada muqdisho caasimada soomaaliya cabdicasiis xasan macalin ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya wasiir-dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo daafuray ololaha caafimaad oo ay isbitaalka martini ka fulin doonaan dhakhaatiir u dhashay waddanka masar ku-simaha wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ahna wasiir-dowlaha wasaaradda doctor maryan maxamed xuseen ayaa maanta isbitaalka danta guud ee dimartino ka daafurtay ololaha caafimaad oo lacag la-aan ah isugu jira daaweyn iyo qaliimo kala duwan ay fulinayaan khubro iyo dhakhaatiir u dhashay waddanka masar oo kaashanaya dhakhaatiirta soomaaliyeed daaweynta iyo qaliimada ay sameyn doonaan dhakhaatiirta oo socon doona ilaa iyo soddonka bishan sebtembar ayaa isugu jira qaliimada guud kuwa lafaha dhalmada iyo cudurada haweenka iyo caruurta qaliimada burooyinka cudurada guud iyo daaweynta iyo qaliimada wadnaha agaasimaha guud ee isbitaalka dimartino doctor cabdirasaaq yuusuf axmed ayaa sheegay in ololahan caafimaad ay ugu talagaleen inay ka faa'iidaystaan in ka badan toddoba boqol oo qof kuwa oo loo shaqayn doono afar iyo labaatanka sac ee soo socota waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka habeenimo markaan kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo zahra mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakala siisan laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah qabashada halka doolar ayaa la kala siisanaya labaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol halka bixinta lakala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic shan markana maciishada bariiska nuuc loo yaqaana safaariga ayaa la kala siisanayaa soddon iyo sagaal doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaana intervela ayaa la kala siisanaya toban doolar burka ayaa loorkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar sonkorta ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya labaatan iyo kow doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo soddon iyo laba doolar iyo bar caanaha brimfito ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar bukiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waa naga intaa waa mahadsantahay zaare xubintaasi nala socodsiinaysay guud ahaan xubintaasi ayaa warka habeenimo ugu dambeysay anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay farsamada zakayu haatan intaa ku kulmi doona warkan kii saxiga nabadgelyo